Shir looga hadlayo horumarinta kubadda cagta ayaa ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. Waxaa ka qayb galay shirkan wasiiro, xildhibaano, bahda isboortiska magaalada Jowhar, ururada kubadda cagta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Hirshabelle Elias Yuusuf Dheere ayaa soo dhaweeyey shirkan isagoo sheegay in wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin ciyaartooyda Hirshabelle.
qorshaha 2025-2026 ee laga adeegsanayo xaaladda isboortiska sanadka lagu jiro iyo sanadka soo socda horumarro la taaban karo aadaan ugu faraxsanahay xiriirka inay maxaa la yidhahdaa kulamadan soo qaban qaabiyaan inay joogteeyaan kana tashtaan aayaha isboortiska iyo hididiilada mustaqbalka dhalinyarada waa ku faraxsanahay ka wasaarad ahaanna waa soo dhoweynaynaa shalayna waa idin garab taagnayn maantana waa idin garab taagannahay bahda xiriirka kubadda cagta hirshabelle hadday tahay aniga iyo hadday tahay xiriirka kubadda cagta qaranka soomaaliya marna waxaa waa gorgortan ka galimaa insha allah qaar ka mid a ka qaybgalayaasha shirka ayaa codsaday in dayactir dhismo lagu sameeyo garoonka kubadda cagta ee magaalada jowhar mershabel ciyaartooyda islaatay cali shiinata aan ka sugaynay ahayd maadaaman xulka qaranka mar walbaba gobolka banaadirne lagu xuli jiri maanta haddaa la yiri goboladayaa la tagaa sida hadda oo yuusuf uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha waxyaalo badan oo noo aan qabsoomin baa jirto taasoo sabab u tahay garoon la-aan laakiin runtii waxaan aada ugu mahad celinayaa maadaama ay gaab uu soo galay dhismihii garoonka insha allah sida yuusuf sheegay hadda kadib waa la dhisi doonaa iyadoo garoon la helin annaga wax tallaabo ah oo halkaa laga qaadi kara ma jirto insha allah hadda meeshii hor meel fiicanaa taagannahay rajada waa fiican tahay mar dhow se noo sheegeen madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleed hirshabelle cali cabdalla xuseen cali gudlaabe iyo madaxweyne xiriir kubad cagta soomaaliya master cali shiine in bisha oktoobar hadduu ilaa yiraa in garoonka la dhex dhigi doono hadduu ilaa yiraa shirkan ayaa door ka qaadan doona in naadiyaasha isboortiska magaalada jowhar ay helaan dhismo garoon casri ah si loo horumariyo isboortiska magaalada